asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastaad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir barnaamijka duhurnimadan maanta wuxuu idinkaga imanayaa xarunta daljir ee magaalada boosaaso waxaa idinla socodsiinaya anigoo xasan haykala waa maalnimo arbaca taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha maarso sanadka laba kun iyo toddoba iyo toban barnaamijka waxaa idiin fududeysay dhegeysigiisa shirkadda isgaarsiinta geyigeena ee golis qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda abaarta ee gobolada puntland ka jirta oo laga soo deerinayo wareysiyo iyo warbixinno ayaan kaga helnaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hadduu eebeynmo munaasabad ballaaran oo lagu xusaya xuska maalinta sideedda maarso oo maanta ay ku beegneed ayaa lagu qabtay gobolada dalka soomaaliya iyadoo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajana uu hambalyo u diray munaasabadaasi ku aadan haweenweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar camey ayaa maanta sidoo kale magaalada garowe uga qaybgalay munaasabada lagu xusaya xuska sideedda maarso oo ah xaguu ku dambeeyey mashruucii lagu dhisayay wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo qoysaskii usoo hayaamay gobolada bari ee usoo naqraacay oo la gaarsiiyey deeq ay iska soo ururiyeen ganacsatada iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan xaafadaha magaalada boosaaso xarunta gobolka bari gobolka shabeellaha dhexena waxaa laga soo sheegayaa in saacadihii ugu dambeysay halkaasi ay ugu geeriyoodeen dad badan oo uu soo ritay cudurka shiwin biyoodka ayna u dheer tahay abaarta daran ee deegaanadaasi ka jirta qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal intaanu ku guda jirno barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijka xulashada daljir hagaag goordhow barnaamijka oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan hase ahaatee haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo kooban oo qeyb ka ah barnaamijka xulashada warka waxaa isku soo dabriday oo halkan kasoo jeedinaysa waryaheena faaduba abuukar cabdi
mahadsanid xasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray haweenka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan munaasabada sideedda maarso awgeed ee maalinta haweenweynaha caalamka madaxweynaha ayaa sheegay in haweenka soomaaliyeed ay door wax ku ool ah ka soo qaateen horumarka dalka iyaga oo safka hore kaga jiray halgankii xornimo doonka dib u heshiisiinta ummadda nabadaynta wax soo saarka iyo horumarka dhinacyadiisa kala duwan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa boggiisa twitter-ka qoraal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in kaalinta haweenka soomaaliyeed ay tahay sida dayaxa oo kale maamulka degmada xudur ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi ay dad fara badan u dhinteen shubanbiyoodka gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi ay ka jirto xaalad adag kasoo gudubnay isagoona sheegay in maalmihii aynu kasoo gudubnay ay ku dhinteen degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada dad gaaraya ilaa iyo boqol iyo lixdan ruux waxa uuna sheegay in dadkaasi ay u dhinteen cudurka shubanbiyoodka iyo gaajo waxaa cisbitaalada degmadaasi la dhigay dad qaba cudurka shubanbiyoodka saacadihii lasoo dhaafay gobolada dalka soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaar aad u daran iyadoo ay jiraan dad fara badan oo ay saamaysay abaarta oo qaarkood u geeriyooday gaajo iyo macluul soo wajahday wararkaynaga soo gaaraya duleedka degmada laamu ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi qaraxyo khasaare geystay lagula eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka kenya ciidamada qaraxyada lala eegtay ayaa la sheegay in ay marayeen xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo sidoo kale kenya qaraxyada ayaa la sheegay in ay ahaayeen miinooyinka dhulka lagu aaso saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda kenya ayaa xaqiijiyey in ay jiraan askar ku dhimatay qaraxyadaasi dowladda kenya ayaa ciidamo dheeraada u dirtay goobta qaraxyada lagula eegtay ciidankeeda waxaana la sheegay in laba gaari oo kuwa dagaalka ah ay ku burbureen qaraxyadaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii waxa uu taleefonka kula hadlay dhigiisa kenya uhuru kenyatta sida aqalka cad sheegay labada madaxweyne waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo iskaashiga ay ka leeyihiin dhinacyo badan madaxweynaha maraykanka waxyaabihii uu uhuru kenyaata kala hadlay waxa ugu muhiimsanaa sida kenya ay wakhti iyo hanti ugu bixin lahayd la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan argagixisada donald trump oo sanadkan bilowgiisii noqday madaxweynaha afartan iyo shanaad ee maraykanka waxa uu kenya ugu hambaliyeeyey iskaashiga ay ka samaynayaan dhanka caqabadaha amni ee gobolka ka jira trump waxa uu ammaanay sida kenya ay qayb libaax leh uga qaadatay amisom iyo in ciidamo kenya ka socda ay naftooda u hureen dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab halka aad dhegaystayaal warkaasi kala socotaanna waa redio daljir qaraxyo iyo rasaas toosa ayaa laga soo warinayaa in lagu weeraray gudaha cisbitaalka ciidanka militariga ee magaalada kaabuul ee dalka afghanistan wasiirka gaashaandhigga dalka afghanistan ayaa sheegay qaraxa koowaad in uu ka dhacay albaabka hore cisbitaalka sardar daa-uud khan meel ku dhow hoyga wasiirka difaaca u degan yahay saraakiil la hadashay al-jaziira ayaa sheegtay tirada dagaalyahanada ee weerarka geystay in ay yihiin kuwo badan islamarkaana gudaha cisbitaalka ay ka dagaalamayaan goobta weerarka uu ka socda ayaa waxaa ku yaalo dhismooyin ay leedahay dowladda sidoo kalena waxaa ku yaalo safaarado dalal shisheeye ay ku leeyihiin dalkaasi waana goob amnigeeda si weyn loo adkeeyo lama oga sida ay ugu suura gashay dagaalyahanada hubaysan in ay gudaha cisbitaalka galaan balse qaraxa ay ku dhifteen iridka cisbitaalka ayaa u fududeeyey gelista gudaha cisbitaalka ilaa iyo hadda lama soo sheegin inta uu la egyahay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah ee ka dhashay weerarkaasi ka socda gudaha dalka afghanistan ilaa iyo hadda lama soo sheegin inta uu la egyahay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah ee ka dhashay weerarkaasi ka dhacay weerarkaasi ka dhacay gudaha dalka afghanistan warkii dhegaystayaal oo kooban oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljirna waa inaga intaa mahadsanid faadma hagaag wadada ceeldaahriya ceeri gaabo isku xirta ee gobolada sanaag iyo bari ayaa waxaa ahaa la dhisay ilaa iyo soddon iyo shan kilomitir sida uu raadio darjir u sheegay guddoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon haddaba guddoomiyaha ayaa waxaa wareystay waryaheena maxamuud cabdi ibraahim isagoo ku sugan gobolka sanaag ayuu khadka taleefonka kula xiriiray waxaana uu wax ka weydiiyey dhismaha waddadaasi iyo xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi waa garan kartaa marka markii abaaro ay dhaceen dhaqaalihiina hoos u dhacayo waa waa waa garan kartaa oo waxay waxaynu mar walba ku tiirsanayn oo dhaqaalaheena ku tiirsanaa xoolaha horweeye dhinacaas waa garan kartaa iyo farsamadaas inay xagga maaragtay dhaqaalaha maaragtay inuu sidii la rabay aanu noqonaynin tan labaadna waxa weeye qalabkii ilaa dhowr iyo konton xabo ayaa loo baahnaa si wadada maaragtay sidii la rabay loogu qabto marka iyadana dee intii badnayd kala bad in maarata hadda ku dhow ayaa maaragtay aan weli aan la soo imin oo la keenin inta lagu sii wadaa waa dhowr iyo labaatan gaadiidka ama qalabka wadooyinka lagu hagaajiye ah marka caqabadahaasi way ka jiraan oo laakiin way socotaa insha allahu tacaala waan dhamaysti tarmi doontaa marka wadada la doonayo in la sameeyo waa wado noocee ah
waxa weeye waa waa wado laami ah oo maxa weliba si casri ah loo dhisay oo maxaan ku dhadaa injineero iyo farsamo yaqaano xagga wadooyinka oo maaragtay caalami ah oo ajnabi iyo soomaalibana ay ka shaqaynayaan waa gartay marka wadadaas sidee marka suurtagal ay ku noqon kartaa ama ma ku muuqataa marka inay arrinta iyada suurtagal noqon karto maadaama qarash aada u baaxad weyn ay u baahan tahay meelaha qaarna ay yihiin meelo buuro ah
waxa weeye dadku markay isku tashadaan ilaahayna ay ku tiirsan yihiin wax kasta waa la qaban karaa waxa weeye niyadsamida iyo go-aanka adag oo maxaan ku lagu bilaabay insha allahu tacaala rajada ugu fiican oo aan qabnaa waxa weeye in insha allahu tacaala sidii la rabay ay maaragtay looga dhamayn doono haddii doonto xilligu ha dheeraado oo maarata ha noqoto ha qaadato dhowr sanadood laakiin mar haddii la bilaabay shaqadiina socoto maxaanku idhahdaa fikrad wanaagsan iyo isku tashi iyo ilaahay oo lagu tirsan yahay ay tahayna insha allahu tacaala waxaa la rajeynayaa inay maalin maalmaha kamid ah haddaba la isma lahayn intaasaa la qaban karayaa dad badan oo aaminsanaa inaan hawsha la geli karin ayaa goortay arkan hadda inta laga shaqeeyey sida looga shaqeeyey hawsha la qabtay ayay ku qanceen oo maxaanku idhahdaa ay ay qaateen fikradda ah in hawshaan la qaban karo oo la la maaragtay la dhamaystiri karo insha allah waa garta marka horey dhibaatooyin kala duwan ayaa wadooyinkan ee lagu qabi jiray marka hadda maadaama wadadii eh, xilligan uu dhismo uu ku socdo xageebay gaadiidkii weliba dadku isticmaalaan
marka meesha ay shaqadu ka socoto un baa laga yaabaa in loo diyaariyo meel ay si maaragtay maxaan ku idhahdaa tembrary ah ama aan joogto ahayn ay uga leexdaan loo sameeyo gaadiidku laakiin inta kale de sh- shaqada laga qabtay waa la isticmaalaya markasta waa garta marka ahamiyadda intee leeg buu marka wadadan ay bulshada u leedahay
waxa weeye de lagama sheekeyn karo lagama sheekeyn karo waa waxa weeye lecture ballaaran bay u baahan tahay iyo wakti ballaaran oo dhinac walba leh yani infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha markii gobolka ay tagto oo wadadana ay tagto eh, yani de xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga maxaan ku rahdaa tacliinta xagga caafimaadka xaggii bulshada dhaqan dhaqaa wax walbi yani horumar iyo isbedel baa imaanaya waana tan uu madaxweynuhu uu xooga u saaraya mar walba in kaabaya kaabayaasha dhaqaalaha la hirgeliyo waa garta marka bulshada eh, sidee u arkaan marka mashruucan aada iyo aad aada iyo aad miyaa laga sheekeyn karaa waxa weeye waxay ku yihiin maxaan ku idhaahdaa maxaan ku aada iyo aad bay usoo dhaweeyeen oo ay ugu faraxsan yihiin hadda waa la socotaa maalmahan hadda intii bishii birihii ay socotay shaqadu maalin kasta ama urur hebel ama maxaan ku idhahdaa magaalo heblaayo baa waxay shaqaalihii u keeneen maxaan ku idhahdaa cunno iyo hidib iyo maxaan ku idhahdaa awr baa loo keenaya awr iyo maxaan ku yidhahdaa biyo iyo sharaab iyo iyo iyo maxaa qudaar baa ma ba ba asbuuciba mar loo keenaa taas waxa weye dadka deegaanka ee gobolka sanaag degan ayayna ka ka timaadaa xaggooda ka tima ka yimaadaa hadday ururada haweenka noqon lahayd hadday noqon lahayd ururada dhalinyarada hadday noqon lahayd maaragtay magaalooyinka oo ku tartamaya iyo tuulooyinka ay marayso oo ku tartamaya marka waxa weye taas waxay kutusinaysaa oo ka tarjumaysaa si dadkani maaragtay ay ugu heelan yihiin diyaarka ugu yihiin usoo dhaweynayaan raallina ugu yihiin wadooda kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon oo uu rameeyey waryaheena maxamuud cabdi ibraahim isla wararka abaaraha ayaanu ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijkuna waa xulashada daljir waxaanu idinkaga imanayaa daljir boosaaso waxaana naga dhegaysanaysaan xarumaha daljir ee soomaaliya ku tirsan xeebaha yeman somalilan galmudug iyo sidoo kale barta internetka ee radio daljir dcom gudoomiyihii hore ee gobolka mudug maxamed yuusuf tigey oo radio daljir la hadla ayaa waxa uu ka warbixiyey deeq raashiin ah oo ay gaarsiiyeen deegaanada bari oo ay kusoo hayaameen dadka abaartu ay saamaysay gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in deeqdaasi ay u qaybiyeen dadka halkaasi isugu soo hayaama waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in loo gurmado dadka abaartu ay saamaysay khadka taleefonka ayaan kula xiriiray ugu horreyn waxaan weydiiyey deeqdaasi sida ay u gaarsiiyeen annagu maanta iyo shalay waxaanu ka shaqaynaynay degmada isku shuban halkaas oo ay isugu soo guureen dad soomaaliyeed oo aada iyo aada u fara badan waxaanu gaarsiinay dadkaas alaab isugu jira raashin dhar dharka dhacanta u badan yahay bustayaal daahiyo go-yaal dharka caruurta dharka dumarka sidoo kale waxaan gaarsiinay weelka biyaha lagu shubta jirigaamada iyo yaryarka iyo waaweynkabe leh waxaan kaloo gaarsiinay dadkaas biyo biyaha waxaa ku deeqay midooda jaaliyadaha yurub puntland oo ku deeqay toddoba kun iyo afar boqol jaaliyadda sweden malmo oo ay nasro ismaaciil weyrax ay wakiil ka ahayd oo ku deeqay kun iyo siddeetan dollar iyo sidoo kale gabdho samafalayaal oo jooga nairobi oo ku deeqay afar boqol oo dollar sidoo kale waxa iyaguna dad samafalayaal ah oo rag iyo dumar bale oo gudaha iyo dibaddaba jooga oo iyaguna codsaday inaan magacooda la shoogina sadaqadooda loo qariyo sidoo kale dhalinyaro firfircoon oo magaalada boosaaso ku nool uu ka mid yahay samafale maxamed cusmaan cafish lacago uu kasoo ururiyey dadka oo mobilkiisa kusoo ururiyey waxaanu u samaynay biyihii qorshe maanta waxaanu gabagabadii gaarnay magaalada la yidhaahdo iyo guduud oo ka tirsan degmada isku shuban waxaanu ka dhaaminay maanta halkaas toban booyadood oo dadkii ugu dhibaatada badnaa oo ka yimid gobollada waqooyi galbeed muqdheer sanaag sool mudug bari ilaa iyo waxa weeye nugaal karkaar inahaasoo dhan dadkii ka yimid ayaanu biyahaas u qaybinay sidoo kale waxaan samaynay qorshe ah waxaanu kireynay afar baabuur oo baabuur walba bishii aan ku kireynay lacag kun doolara shidaalkiisa iyo iyo bedelkiisana aan ugu darnay wixii intaa ka maqana dadka booyadana ay laftigooda ku tabaruceen maalin walba lawr ama laba lawr uu dhaaminayo qofkaasu oo dadkana waxa weeye waa garabrarato waxay sitaan ama jirigaan ama laba jirigaan booyaddu maalinta waxaa laga yaabaa inay u dhaamiso ilaa iyo boqol qoys waxaan ku himalaynaynaa dadkaasu bishaan inay ilaa iyo sideed kun oo qoys ay waxa weeyaan u dhaamin karayaan booyadahaas waxaanu xoolihii waxa weye waktigu aad buu u kululaaday dadkii naqa isugu yimid xaaladdu runtii markaanu ka tagnay bishii hore gudaheeda iyo maanta aad bay u kala duwan yihiin marka xoolo dhul qabow jooga oo dhaxani ka jidho oo aanu nagu kaliftay inaan dhar usoo ururina ayay ahayd maantana kulayl iyo kaliil bay dadkii la joogi waayeen xoolihii qaar baa gaari waayey ceelka oo dhaqaaqi waayey oo aanu maanta baabuurta ku waraabinaynay sidoo kale waxaan umahad celinaynaa jaamacaddii la oran jiray muqdisho haddana la baxday jaamacadda bada badacas oo iyaduna ka qayb qaadatay kumadkaas gaari jaamacadda ay qorshaysay oo iyaduna loo kireeyey oo maanta bilaabay biyo dhaamintii iyaduna oo kasoo qaybgalaya oo isaguna sidaas oo kale u dhaamin doona goobaha kale oo waxbarashadana insha allahu tacaala waa tegi doonaa waana la xiriiri doonaa qofka ganacsadaha ee maanta jooga puntland waxa uu maanta maalkiisa uu ka sadaqaystaa runtii waxay noqonayaa wax miisaankiisa xasanaadka meel fiican uga gelaya maanta dad iyo duunyada xaaladoodu aada iyo aad ayay u kulushahay waxaan leenahay dadka hala soo caawiyo dhalinyaradu ha kacdo ardaydu ha kacdo ganacsatadu ha kacdo haweenku ha kaco waxa aanu aragnay maanta runtii wax waxa weeyaan aan caadi ahayn waxaanu aragnay hooyo waayeela oo ka timid ood weyne oo meel cidlo ah fadhida oo halkaa waxaa la fadhiyaa gaajo wiil yar oo aan dhalay oo ila joogay iyo weheliyeyna gaajuu iiga tagoyo bal wuxuu cuno ama waxaan cuno magaalada u aaday diif ay ka muuqato aada iyo aad aada uga qaracmaysid haddaad aragtid halkaa hadday hooyada gaajo ugu dhimato iyo kuwo badan oo lamid ah kuwo umula ah oo aan aragno iyagoo aan waxba haysan kuraylka iyo waktiga kuluna uu u dheer yahay runtii waxa weeye arrintaas waxay noqonaysaa mid dabqasho leh waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed ee gobonnimada iyo deeqsinimada lagu ogaa inay maanta u kacaan inay dadkeeni sidaa marayaan oo meel aada iyo aada u culus marayaan waa sii wadi doonaa dadaalkeena haddii alla idmo oo wax badan baa noo haray iyo deegaamo badan insha allahu tacaala waxaanu gaarsiin karna dadka waa gaarsiinaynaa laakiin waxaan sheegaynaa oo dadka u sheegaynaa maanta dadkii isugu yimid faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dhulkaan isugu yimid iyaga iyo kuwii joogayba waxa ay marayaan heel ay isku dul baaba-aan ayay qarka u saaran yihiin in dadka deg deg loo soo gaaro waktigii kaliil buu noqday kulayl buu noqday qorax baa dadkii alle ku kaxshay dad iyo dunyaba waa dhaqaaqi laayihiin xoolihii labada bilood naqa joogay qaar baa ceelka gaari waayey kulayl dartiis dhulku dhul waaweyn ma leh meelay harsadaan ma leh meelay madaxa la galaan ma laha dad iyo dunyada dadkaanuna kacoo dareer baa la yidhaahdaa madaxa loo bixiyey bay ka mid tahay waa nin walba wuxuu wataa xoolaha keliyuu wataa jirigaan biyaa ama toban kiilo raashina oo uu garabka ku qaata ayuu haystaa wax kaloo uu haysta lama arko garbihiibaa qaarkood waxay yidhahdeen na madoobaaday sidaan jirigaan iyo xoogaa dhowr biyaa aan ugu sidnay waxaanu aragnay dad dhowr reer yiri hal digsi baan haysanayo dhowrka iyagaa digsi reer halkaa digsi baan isugu weydaarsanaayo haddaanu kiilo bariis helno markay reerkaan karsadaan oo ay shaahana ku karsadaan baan iyaguna reerka kala siinaa waxaa laga yaabaa toban litir ama labaatan litir jirigaan qaadaan inay wataan iyagana biyo u yahay xaaladdu sidaasay ushahay dadka hala soo gaaro annaguna wixii aanu awoodnay waanu gaarsiinay waxaan rajaynaynaa inaanu dadaalkaa sii wadno marka aanu ka ninaadnona warbixin maqal iyo muuqaala baan dadku soo gaarsiin doono kaasina waxa uu ahaa tigay guddoomiyihii hore ee gobolka mudug oo khadka taleefonka igu warramayey
dalkeen ii dadkeen diinteen furqaan ii duunyada nool dawliin baahnaay waldaneeyaw dawliin baahnaay ah waldaneeyaw dawliin baahnaay dalkeen ii dadkeen diinteen furqaan ii dunyada nool dawliin baanaay waldaneeyow dawliin baanay Uy, waldaneeyow dawliin baanay
hagaag haatana gaalkacyo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug maanta waxaa lagu iclaamiyey munaasabad roobdoon ah oo eebe looga baryayo in dadka abaarta ay saameysay uu eebe uu raxmadiisa uu kusoo qaboojiyo munaasabadaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey oo ka hadlay eebana raxmadiisa uga baryay in ummadda dhibaataysan ee muslimiinta uu u soo raxmado gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif abgaalow iyo sidoo kale qaar ka mid a culimaa udiinka ku dhaqan magaalada gaalkac ee xarunta gobolka mudug oo uu ka mid yahay sheekh aadan maxamed cigaal haddaba hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sidan
shalaan kadib waxaan rabaa inaan sheego roobdoonta wakhtigeeda roobdoon baa la iclaamiyey in la in la soomo oo la roob doono baa la iclaamiyey gobollada oo dhan puntland iyo marka waxaan rabaa inaan sheego wakhtiga inagu haddii alla idma aynu roob doonayno waxaan wakhtigu noqonayaa maalinta khamiista aan bilaabaynaa sabtidana waa afuraynaa oo waa tukanaynaa sabtidana waa tukanaynaa goobta la isugu imaanayaana waxay noqonaysaa haddii alla idmo isbartiibada weyn bay noqonaysaa goobta la isugu imaanayo oo lagu roob doonayo wixii faahfaahinana culummada ayaa idiin sii sheegaysa oo sii dhaadhaadaysa dhammaantiin mar labaad baan idin salaamayaa waxaana idinkula dardaarmayaa ilaahay inaad baridaan si oo toobad keentaan si uu dhibaatada inoo ka faydo dhib baa ina haysata oo waa aragnaa abaar iyo colaad iyo cudur iyo yacni dhib badan baa ina haysata ilaahay dhibta ina ka faydi jiray oo dhibta iyo dheeftaba lahaa caafimaadka iyo cudurkaba lahaa waa inaan barinaa la toobad keenaa intaasaan kusoo ururinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا ذلك مسلمين تأكل لكم قبل كمدو وسلامية ولا لا سيد قدوميها قبل كإعلاميي ما دام أن كجرنا حالات أبارة dhibaato badan oo dadkii noloshoodii iyo maaragtay jiritaankooda bakhtar ku haysa ay taagan tahay waxyaalaha dadka muslimiinta u bannaan abaarahaas kale markay dhacaan waxa weeye in ilaahay la baryo oo salaatul istisqaa la tukado hor iyo horaanna waxa weeye dhibtana haysataa waa dunuubtayadii iyo macaasidayadii oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu ciqaabayo siduu ilaahayba qur-aan ku leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfi- wayacfu can kathiir wixii dhib oo idinku dhaca alla wuxuu leeyahay waxay gacmihiina ka- maaragtay kasbadeen oo la timaadeen in badanna alla wuu idinka cafiyaa marka waa dunuubta iyada ciqaab ka timid toobadkeenid ilaahay subxaana wa tacaala inaan u toobadkeenno oo maaragtay aan xagga alla u cararno fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa in loo cararo alla ayaa risqigiisu waasic yahay gacantiisu weyn tahay matarkana alla ayaa haya iyo maaragtay barwaaqadii iyo waxaan u baahannahay marka xagga alla waa inaan u cararno inaan ilaahay u toobadkeenno dunuubta inaan ka harno inaan ka qoomiyeyn xumaantii naga dhacday inaan go-aansanin inaan dib ugu noqonayn xuquuqdii bini aadamka u laha in loo celiyo waa arrimaha loo baahan yahay istikfaar ayaa loo baahan yahay faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil asamaa calaykum midraaran baa leedahay ilaahay u toobadkeena istikfaari dembi dhaaf alla weydiista ilaahay roob aan kala go-in buu idin siinayaa roobka marka waxau ku xihan inaan ilaahay barino dacwada iyo baryada allana ilaahay subxaana wa tacaala waa cibaado raalli ayuu ilaahay ka yahay oo cidda ilaahay barida alla wuu ka aqbalaa wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum ba ilaah yidhi alla ii barya waan idiin jawaabayaa buu yidhi marka waa inaan samaynaa inaan ilaahay toobadkeenno sida la sheegay maarata maalinta berri oo khamiista iyo jimcada iyo sabtiga waan soomaynaa khamiista iyo jimcada waan soomanaanaynaa sabtiga annagoo sooman ayaan isu soo baxaynaa meeshii musallihii lagu tukanayay aan ku tukanaynaa ilaahay baan ku baryaynaa annagoo rajada iyada ay tahay inuu ilaahay subxana wa tacaala naga aqbalo ducadaasi baryadaasi toobadkeenka ra- raxmadda iyo naxariista u baahna ilaahay inuuna siiyo marka ha loo diyaar garow dhammaan qof walba waa inuu maaragtay salaadaas ka soo qayb galaa
hagaag mar kale kulanti wacan ayaad leenahay dhegaystayaal maanta waxay ku beegan tahay sideedda maarso waana maalinta haweenka adduunka munaasabado ballaaran oo lagu xuseeyey maalinta sideedda maarso ayaa lagu qabtay gobollada dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa hambalyo ku aadan maalinta sideedda maarso u diray haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaba aan ku horumara magaalada boosaaso xarunta gobolka bari munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey maalinta sideedda maarso ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta sideedda maarso oo ah maalinta haweenka adduunka ayaa maanta lagu qabtay howlka xafladaha ee dowladda hoose ee magaalada boosaaso munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo iska kaashaday qabanqaabadeeda hay-adda care international iyo sidoo kale hay-adda u n h c r waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada boosaaso nabadoono ururada haweenka ee degmada boosaaso iyo sidoo kale marti sharaf kale haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay xildhibaan maxamed maax colow oo ah xildhibaanka waaxda arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada boosaaso waxaana uu ugu horreyntii uu haweenka uu ku dhiirigeliya inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu ay saameysay in laysu taago sidii walaalaheena abaaraysan wax loogu qaban lahaa oan dareenkeenna waxa weye horeba aynu wax uga wadnayn uga cabiri lahayn insha allah bimlah kariim iyaduna waa inoogu dhex jirtaa waxaan doonayaa nin walba doorka uu leeyahay iyo hadalka meeshu kaga aadan yahay inuu kaga hadlo labada mawjadood xuskaa maalintaan haweenweynaha sideedi maarso iyo gu- gurmadka abaaraha aada iyo aad baad umahadsantihiin kasoo qaybgalkiina iyo soo ajiibidiina iyo qabanqaabada iyo hawlgalkaad nagala qayb qaateen meelo fogfog iyo xaafadaad ka timaadeen waa idin mahad celinaynaa waana isoo dhoweynaynaa intaasi kadib waxaa goobta ka hadashay maamo asre oo ka mid ah haweenkii munaasabadan soo qabanqaabiyey waxaan rabaa inaan idhaahdo xafladani waxay isugu jirtaa allabari iyo duco iyo xuska maalinta sideedda maarch oo ah maalin adduunku u aqoonsaday haweenweynaha adduunka isla mar ahaantaas eh, ma doonayno inaynu caalamka ka harno oo maalintan waa maalin iclaana laakiin waxaanu ku darsanaynaa allabarigeena iyo khushuuceena maanta saaad ogtihiin waxaa la iclaamiyey soon waan soomanahay dad badan oo iyo soomaalina way joogaan meesha insha allahu em, anigu kelmadeyda waxaan- waa soo dhaweyn aad baan iisoo dhaweynayaa xafladan waa sideedii maarso weeye waa maalintii haweenka adduunka soomaaliyeed meel kastay joogaan bacdan iyo dibad waa sideedii maarso weeye waxa weeye markaa dabaaldegayadu maanta wuxuu ku saabsan yahay in aanu kaga hadalno labaiyo tobankii bilood oo aan soo mar soo dhaafnay wixii noo qabsoomay iyo wixii qabsoomi waayey iyo abaaraha jiray iyo caayanka haddeer taagan inaan kaga hadalno iskuna waraysano wax dhible ma wadno wax dembiyana inaan ku hadalno ma ma rabno sidaa darteed ay u sheegtay casli qodax waxa weeye maanta badakee waa soomanahay alxamdulilahi shukri dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan soonka allaha ka aqbalo sheekh cabdirasaaq xuseen ciise oo ka mid ah culimaa udiinka ugu waaweyn puntland ayaa goobta waxa uu ka sheegay in haweenka uu eebbe uu qur-aankiisa kariimka ah uu ugu maneystay xuquuqda ay leeyihiin loona baahan yahay in aysan ka dhigin maalintan oo keliya horta diinteenna islaamka haweenka way qiimaysay oo waxaan rabnaa inaan ogaano inayna diintan islaamku ay qiimaysay hadda caalamku celiyay maalin baan ku samaynay laakiin diinteena islaamka maalina uma samayn maxaa yeelay habeen iyo maalin iyo wakti walbaba haweenku waa qiimaysaa saa horta inaan ogaano oo fahanaa la rabaa oo shareecadeenna waxa ay qabta aan ogaano inaad qiimayso maxaa kugu daliila qur-aanka waxaa ku jira suurad la yidhaha suuratu nisaa waa maqasheen qur-aanka ma ku arkay suuratu rijaal ma lagu arkay waa suuratu lisaa macnaha axkaamtooda iyo inuu qiimeynaayo suuratu waxaa ka hadashay baqar axkaamta waxaa ka hadashay maxaa kale suuratu nuur marka islaamku horta saasuu u qiimeeyaa waxaad ogaataan taariikhda dumarka markuu islaamka imaanayo gabdhaha waa la aasi jiray nacaybka loo qabo ninka hadday gabar u dhalato sayid cumar baa hadalladiisii waxaa ka mid ah gabadhaydoo kortay xoogaa laba jir soo gaadhay buu safarku ku maqnaa markuu yimid uu gaalka ahaa markaasay gabadha god ku faagahay markaasay garkayga ciidii ku daadatay aabaleeda waa iga tirtiraysaa markaas ana god baan ama ku siiyey wixii laba arrimood markaan xasuusta marna waa ooyaa waa gabadhaa godka uu ku riday markuu islaamka noqday وعشرة المبشرين بالجنة كجرا مرة تبرتي لك مشكوسي وإله لك دقناي مركا قاجورات مع قيبتي وقوزلاي وفي لبضا مرة وقصلا مرة ومرقولا مركا إلى لغاتان وحفر من ليهي هو يوجنك هو الصورة عيا جنة إيجتا marka magaalada boosaaso aad baan ugu hambalyanaya ayaamaha oo dhan waan la soconay qamanqaabada maxaan ku idhahdayy maxaan ku idhahda kaakuleynta la guraayo hadday noqoto raashin iyo hadday noqoto dhar iyo hadday lacag noqoto marka aad baan uga xumahay maanta sheekh cabdisaaq suu u sheegay maanta in usa talagalay hayo akoon halkaa lagu dejiyo intii ay munaasabada socotay ayaa waxaa gabayo iyo sidoo kale buraanburba halkaasi maanta kasoo jeediyey kuwaasi oo ku aadan ah maalinta xuska haweenka adduunka qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii munaasabada oo ay ugu badnaayeen ururada haweenka ee degmada boosaaso waxaan leeyahay inaan la caburinin iyo inaan la caburinin iyo carabku hadal buu rabaa caqligu feker buu rabaa calanku sharaf buu rabaa cilmigu barashuu rabaa hooyadu ixtiraam cad iyo hooyada ixtiraam cad iyo isayn dhaba berata midiina canqarisay weeye hooyo caloonna u qaaday weeye hooyo culaysna u korisay weeye hooyo calaankiiyo caaqilkeeda hooyo midii calan siisay weeye hooyo cirkaas rageysay weeye hooyo allow ha cadaabin hooyo dusha sii nagu qaaday ee dusha tii nagu qaaday ee noo darmaysay dhabteeda tiina daadiyiinaysay ee niyad noogu ducaysay tiina daadiyiinaysay ee niyad noogu ducaysay hooyo oo wada dumarku waa wada hooyo gabdhaha xilligeennii hore waa la xoori jire mad iska tuur jireen gabdhaha xilligeennii hore waa la xoori jiray nama hanaanayne raggu waana ximi jireen xisaab nama barine xulaa la raaci jiray markay xoog yeela taban in lagu xiraa gurigii lagu soo xerayay xanaanisaa xaquuq malahayne xishoobay ku oran jireen waa maalintii nalaa xasuusto xaqii la helay xubnaha nala siiyagoo xeerka nala ku daray oo maaliskinan xoojina waxa riiqan tahay kii hore gabdhaha waa la xoori jiray xilliyadii hore gabdhaha waa la xoori jiray nama hanaanayne raggu waana ximi jireen xisaab nama barine xoodhaa la raacin jiray markay hoog yeela tabanin lagu xiraa gurigii lagu soo xerayay xanaanisaa xaquuq malahayne xishoobay ku oran jireen waa maalintii nalaa xasuusto xaqii la helay waa maalintii nalaa xasuusto xaqii la helay xubnaha nala siiyayoo xeerka nala ku daray oo maalinkina xoojina waxa riiqanta bal maalintay dhalaato baadhe ma laga naxaa maalintay dhalaato baadhe ma laga naxaa dhowr markay gaarto baa dhuucin lagu dhahaa dhagax la saarayo hilibkeeda lagu dhilaa markay dheeraato baa dhiigga lagu baxshaa gabadha kii ay la dhaqanta gabadha kii ay la dhalataana dhaxalu diib kay la dhaqantaana dhabadu ku soo ridaa
tiina saahabtee horaadka noo dhigto dusheeda hankuurdaay hooyo walama hilmaamaan hadaaqiyo tilmaamaha halaay hooyo walama hilmaamaan markay intaa habaysan hagaajisoo dhammaysan markay intaa habaysan hagaajisoo dhammaysan dalka xubnakiisa niyeyadu uhey habeen habeenka soomaaliyeed halganka joojinayno teeraaniriga gaado kanana taaginayno inkay noogu baaqda jubland
xuska maalinta sideedda maarso ayaa caalamka oo idin laga xusaa iyadoona ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah in maanta oo kale ay tahay maalinta haweenka adduunka haatanna garowe isla munaasabadda ayaanu ku guda jirnaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cabdilaahi cumar camey ayaa maanta magaalada garowe uga qaybgalay sidoo kale munaasabad lagu xuseeyay xuska sideedda maarso oo lagu qabtay magaalada garowe warbixintan waxaa inoo diyaariyey waryaheena cabdixakiin xuseen xasan sideedda bisha maarso sanad walba waxaa la xusaa maalinta sideedda maarso oo ah maalinta haweenka dunida waxaana xaflad lagu maamuusaya lagu qabtay magaalada garowe caasimadda puntland gaar ahaan xarunta wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland qaar ka mid a golaha wasiirada iyo dadweyne aada fara badan oo lagu casumay ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi ka hadashay guddoomiyaha ururada haweenka puntland khadre wasamo jaamac iyadoo sheegtay in munaasabadan ay intaa ka weynaan jirtay balse haatan loo soo gaabiyey abaaraha jira awgooda
markii aynu fiicnayn oo aanu abaarta aynu ku jirin xaflado iyo daraamooyin tiro badan baan u dhigi jirnay iyo waxgal iyo waxtarba waa isu sheegi jirnay laakiin maanta waxaa dhacay abaar xun oo dalkeena ka dhacday saamaysay soomaaliya oo dhan gaar ahaan puntland ha u badatee waxa weeye abaar xun ba ayna ku dhacday waxaanu dareennay markaanu shirnay sideedii maarso meesha aanu ka dhigan lahayn inaan la qaybsano dhibaatada walaalaha iyo ku nool yihiin gabdhaha iyagii soomaaliyeed iyo dadka iyagii soomaaliyeed wixii aanu aruurinay iyo wixii aanu hellay oo tabartaya ah waxa saakaanu bilownay inaanu raashin geyno buuro wadal boqol qoys ayaanu micnaha u geynay raashin wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland abshir aw yuusuf ciise oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in haweenka ay yihiin lafdhabarta ummadda dunida ku nool loona baahan yahay in la taageero haweenku waxa weeye waa lafdhabarteedii weeye runtii hadday noqoto qoysku wuxuu ka bilaabmaa urugiisu waxa weye waa qoyska weeye ayay ka soo bilaabantaa hawsha ugu badan waxa qabta waa dumar waa la socotaan guriga waa madrasadii ugu horraysa weeye soomaalidu waxay ku mahmahdaa gaangaambisoy guri waa haween gurigu urugkii ugu horraysa weeye hawsha ay ka qabtaan dumarkuna cid la midaa ma jirto waa horumarkii bulshada weeye hawsha ay qabtaan oo barbaarin hadday noqoto hadday adeeg noqoto waxa u dheer waxa weeye ka shaqaynta nabadgelyada iyo xasiloonida wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland anise cabdiqaadir xaaji muumin oo iyana hadashay waxay sheegtay in haatan waddankay ka jidha xaalad aada u adag oo dhinaca abaarta ah taa beddelkeedana ay haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha iyo samata bixinta dadka walaalahooda dhiban iyadoo sheegtay in meelaha qaybtooda ay iyagu waxgaarsiiyeen iyadoona ka hadashay muhiimadda maalinta sideedda maarso dabcan waagii hore waxaanu xoogga saari jirnay si wacyigelintii loo ballaariyo loo istiimiyo wixii lasoo qabtay sanadkii horeeto isla markaana dib loo eego meesha aanu joogno iyo sidii aan u ballaarin karno hadday tahay wacyigelinta hadday tahay isku xidhka bulshada hadday tahay nabadda hase ahaatee sanadkan maadaama abaarba ani ay jirto waxaanu xoogga saarnay iyadoo wacyigelintu ay socoto in xagga kaalmada iyo iyaboohidda dadka abaaruhu saameeyeen aanu xoogga saarno alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaa noo suura gashay taaka salaadii inaan u kalahno buuro wadal oo fariintooda na soo gaarsiiyey oon sidaasaanu ku tagnay oo qoysas badan halkaasaanu ku kaalmaynay raashin u geynay laakiin waan dareemayaa inta laamiga u dhow iyo xataa inta laamiga ka degsan inta ku dhow markaa waxaa ka sii daran kuwa miyiga jira kuwa runtii xoolihii wixii kici waayey soo kaxayn waaye oo iyagii ku dul dhimanayaan oo macluul u baktinayaan magaaladii iyo xataa tuulooyinkiina dadkii joogay iyo carruurtii ay xanuunsan yihiin waa ka warqabnaa ka dowlad ahaan waxa madaxweyne ku-xigeenku magaalo madaxda u jooga oo meel walba u maraayo oo uu u yaboohaayana waxay tahay in shaqadan la ballaariyo dadkii wax la gaadhsiiyo si deg degana wax loola gaaro allaah baa bixiya allaah baa baahida tirtiri kara laakiin dadaal baa innagana laga rabaa dadaalkaasaanu muujinaynaa insha allah biidnillahi kariim ilaahayna hanoo fududeeyaan leeyahay haweenku sideedaba xuquuq ka badan raggay leeyihiin waa hooyo weeyaan way ka jilicsan yihiin ragga xuquuqdaas marka baa ah in la difaaco loo qareemo loogu hiiliyo siday horumar u gaari lahayd ama ha noqoto waxbarashadii caafimaadkii dhaqaalihii si markaa hooyadaa markay dhan walba ka dhisan tahay wixii ay keento horumar ah carruurteeda iyo reerkeedaa ku faa'iidaaya markii hooyihii carruurteedii ay ku faa'iidaan xaafad dhan hooyooyinkood oo ku horumaray dhan walba waxay keenaysaa bulsho dhan oo dhammaystiran oo horumarta inay u horseedaan taasay muhiim u tahay in haweenka marnaba aan la ilowsanayn mar walbana annaga ay noo tahay ahmiyaddeenna koowaad waana mid diinteenna ka xusan maaha midaan ka dhinac marayna maaha mid shuruucna loo keenay saas darteed xilliga abaaraha hadda la joogo tacadiga waa badan yahay carruurta la dayacayo waa badan yahay oo reerihii intay qaadi waayaan tabar u waayaan ka tegayaan dadka waayeelka ama nugulka ah aad bay runtii haddeerta ugu sii daran tahay abaartan taagan carruur badan oo agoona oo waxaa jira haddeerta dayacan waxaasoo dhan waxaan u samaynaynaa qorsho isku daburidan haatanna carruuro yaryar oo lasoo xooraanu gacanta ku haynaa barnaamij baan u samaynaynaa si loo helo qoysas markaa carruurta yaryarka daryeela ilaa la helo waalidiintood ama qaraabadooda si loogu celiyo hadduu ilaahay yidhaahdo ugu dambayntiina madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar oo munaasabadda soo afmeeray ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay hooyadu isagoona sideedda maarsa ugu hambaliyeeyey haweenka meel walba ay ka joogaan dunida waxaan runtii ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan quruxda badan isla markaana la beekhaamiyey sababtii loo beekhaamiyeyna uu wasiirku iyo wasaaradda iyo guddoomiyaha haweenku intuba ay sheegeen waana idinku hambalyeynaya waa maalin runtii ku weyn ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba beel kastay joogaanna hambalyo ayaan leeyahay runtii qiimaha hooyada waxaa la yidhi bahalka sacabka la yidhaahdo sacab qoraxda ma qariyo qiimaha hooyo ma qarsoona waxay la tahay meel kasta oo la eego waxay la tahay qiimaheedu waa cad yahay aad iyo aad buu cad yahay waxaanaad ka garanaysaa horeyna aanu idhi wa waa la arkay shaksi nin ah oo hooyale laakiin aan aabbaba lahayn waa calayhi salaatu wasalaam nebi ciise waad ka waraysaa mariam aabba muu lahayn laakiin hooyuu leeyahy saa waxaad dareemaysaa warshadda keliya ee qofka binu aadamkaa soo saari kartaay ama marka guri la unko loo baahan yahay ugu horraysaa waa qof dumara baahideeda halkaasaad ka garan kartaan hooyo xitaa ubadka aabbaha iyo hooyadu ay wada dhaleen hooyadu markay saddex xuquuqood qaadato yaa aabbuhu u helaya yacani waa dhibtii iyo halgankii ay usoo martay iyo xanuunkii hooyada iyadoo qiimahaas la qaweynayo waxaan qirayaa puntland gaar ahaan iyo soomaali guud ahaan intuba inay usoo qirayaan oo aada moodo inay ku soo hiloobayaan inay qiraan qiimaha hooyadu ay leedahay waxaa taana aan ku caddaynaynaa kollay wasa dawladdan hadda madaxweyne cabdiweli iyo aniguna aan madaxweyne ku-xigeen ka ahay dumarka ku jira marka ugu horreysa waa ay ka badan yihiin dumaradii wasaaradihii hore ama dawladihii hore la soo shaqayn jiray waxaan ugu hambalyeynayaa u n d p markii ugu horreysay in xitaa garsoorka dumarka reer puntland ay ka qayb galeen iyadoo ay naga caawisay hay-adda u n d p aan uga mahad celinayo cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir oo maanta idinkaga imanaya xarunta daljir ee boosaaso barnaamijka waxaa idiin soo saaray oo idinla socodsiinaya anigoo xasan haykala waxaa igala qayb qaadatay faadmo abuukar cabdi waxaana idiin fududeysay dhegeysiga barnaamijka xulashada daljir shirkadda isgaasiinta geyigeena ee golis golis ku dooro horumar iyo hal abuur joogto ah intaan barnaamijka la mid aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
dalkeen iyo dadkeen diintan furqaan ii duunyada nool dawliin baahnay waldaneeyaw dawliin baahnay ah waldaneeyaw dawliin baahnay